su-aalahaagaasoo dhan soo daa si fiican dadka ugu celceliya waa tahay marka hore waxaan ku weydiinayaa cali maxamed geedi adiga iyo siyaasiyiin kale ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaad ka soo muuqanayseen masraxa siyaasadda muxuu yahay hadafkiina waa ku faraxsanahay shaqadiina markaan usoo noqdo siyaasada soomaaliya ee maanta dalka horta dawlad ayaa ka jirta waa dawlad curdun ah madaxdeeduna ay yihiin niman siyaasada ku cusub intaa kadibna dhibaatooyinku waa badan yihiin soomaaliya aan hogaaminayaa soomaaliyaaan madaxuna dulqaadna melihi taladana ma ballaarinaynana ma ma aha mid wax guul lagu gaari karo siyaasada maalmahan karaysa ee siyaasiyiinta soomaaliyeed ay ka hadlayaan waa daldaloolo u muuqda wax qalad hadii laarka waa la tilmaami karaa haddii qaladka loo tilmaamana hogaanka dalka iyo dawladdu waxaa la rabaa inay tilmaanta la siiya qaataan ee wax ku qaataan muxuu yahay marka makana in wax laga sheego anagu uma aragna siyaasad ma garata waa yahay waxaad sheegtay in aad khalad saxaysaan ma noo sheegi kartaa hal iyo labo khaladka idiin muuqday aada saxaysaan
waa waa badan yihiin waxa khaladaad muuqda waad la socotaan oo amnigii farahow ka baxayaayo caasimadii oo meesha ugu laban loo haystay hadda walwal badan baa ka muuqda markaad dhegaysato saxaafadda iyo warbaahinta iyo xogta aan haynaba goboladii dalka oo dhan khalkhal amni baa ka jira arrimahaasoo dhan marka in tala laga bixiyo waa waxyaabaha aan ka doodayno dawladdana waxaan ugu baadaynaa inay waajibaadkii loo igmado qabato ee ayna isku mashquulin hebel iyo hebela meelabla ku shiray iyo maxay yidhaahdeen iyo waxbaa la duminayaa kuwa nairobi nala joogo siyaasiyiin isku sheegay oo golayaasha dawladda oo masaakiin oo waxaa ku qaraabanaya inay jiraanna waa ognahay mada waa gartay waxyaabaha aad ka dhawaajisay ee dawladda ay ku fashilan tahay waxaa ka mid a baad tiri ammaanka maxaa u sabab ah bay kula tahay
waxaa ila anagu aniga xuku dawladdu inay isku mashquulisay waxyaaba aan mudnaanta koowaad lahayn waxaa kamid a arrimahan adiga mudnaankooda lahayn in xoogga la saaro ee amnigii xoogga la saari waayo oo ciidamadii qaranka ee amniga ay dhismi waayaan waan ognahay dhaqaalo daraa jirta laakiin inay geeb dheer iyo geeb gaaban ufuulaan bay habeen hay-adaha amniga iyo garsoorkuba ay dhaqaalo helaan sideedana amni lagama shaqayn karo oo ciidamo ma shaqayn karaan haddaan garsoor xabuhu uuna shaqaynin marka waxaad moodaa in laga gaabiyey awoodeynta iyo tayeynta iyo dhismaha iyo qalabaynta iyo dhaqaaleynta ciidamada amniga iyo garsoorka sidaas daraaddeed moraal xumada ka jirta halkaas ayaad moodaa inay shaqadii gaabisay taasuna waxay geesinimo gelinaysaa cadowgoo xoogaysanaya oon hadda ognahay dhibaatooyinka muqdisho ka dhacaya ama kasoo dhacay arrimahaas marka waxaan ku talin lahayn in dawladdu ay fog ay diirada saarto inay ciidamada amniga ilaalinaya ee soomaaliyeed hayeyntooda iyo awoodeentooda iyo dhaqaaleyntooda inay xooga saarto waxa kalaba leeska yareeyaan ku talinayo cali maxamed geedi waan ku soo laabanaynaa siyaasadda dowladda federaalka hase ahaatee ee waxaan jeclahay inaan wax kaa weydiiyo aragtidiina ku aadan siyaasadda dowladda kenya oo ka mid a wadamada ay ciidamada ka joogaan dalkeenna
anigu waxaan ahay ra-iisul wasaarihii dawladdii madaxweyne cabdullaahi ka shaqeeyey in ciidan african union leeyihiin ay dalka yimaadaan oy gacan nagu siiyaan sugidda amniga iyo la dagaalanka cadowga arrintaas guushii laga gaaray waad ogtihiin oo dawladuma jirteen maanta ciidamada midowda africa iyo dawladahaadna siiyey ee ku mahadsan haddayna jiri lahayn marka in loogu in loogu abaalgudo xagxagasho iyo dacaayado iyo dalka ha ka baxaan aad baan uga xunnahay waxaa kaloo la iloobi karin ama la inkiri karin dalka kenya amnigiisa ayaa ku xiran soomaaliya ama gaar ahaan jubbooyinka dariska la ah waxaa dhibaatooyinka dhacaya iyo qaraxyo waqooyiga waqooyi bari kenya waad ogtihiin deegaanada soomaaliyeed ee kenya iyo kaba hoostiga mombasaba marka amnigooda ayaa khasbaya inay nala shaqeeyaan oy gacanna siiyaan oy awoodayaan dawlad soomaaliyeed in marka loogu abaalgudo waa cadow ee ha ka baxaano dalka aad baan uga xunnahay arrintaas si cad ayaanan uga raali gelinaynaa iyo etoobiya oo si mutadawacnimoa iyadoon weliba dhaqaalo lagu siinin iyaduna qayb ka qaadata la dagaalanka cadowga iyo sugidda amniga soomaaliya marka in loogu abaalgudo colaadin iyo cadaawad iyo cambaarayn aad baan uga xunnahay sideedana ciidamada midowda africa in la kala qaadqaado wax faa'iidaa keeni mayso midowda africa ayaana mas-uuliyadda iskale adriska kalaha dhowaan adiga iyo siyaasiyiin kale oo uu ka mid yahay cabdiraxmaan baadiyow cali khaliif galayr nuur cadde ee waxaad tagteen magaalada kambaale ee waddanka uganda maxay ahayd ujeeddadiinu safarkee ninkan bale horta mid wuxuu ahaa khaas aniga iyo gaara cali maxamed gedaan aniga iyo siyaasiyiin kale soomaaliyeed inaan soo booqanay madaxweynihii hore ee xukunka u dambeeye wareejiyey shariif sheekh axmed in lasoo salaamo in laga dhigo siyaasad laga dhigo ee colaad laga dhigo ee cadaawad laga muujiyo anigu aad baan uga xumahay kuwa waxaa ka shaqeeyana waxaan ku tilmaami karaa wax magarato inay yihiin waxaana kuna talinayaa inay ka waantoobaan hadday malax yihiin iyo haddayna ahaynba sababtoo ah dawlad saaxiib nala ahaa xurmayso oo dejiso oo ilaalinaysa in soomaalidu xurmay weyso oo taariikhda soo maray dhibka soo maray lagu qiimay waayo waa wax sharaf darra aan leeyahay aan laga waantoobo waxaad tiri qayb ka mid ah socdaalkii kambaala aniga ayay qaasi ahayd wax ma nooga taaban kartaa arrinta ii gaarka ma ah mid siyaasad iyo shaqo kulay ku leedahay markaan usoo noqdo arrintan la xidhiirta jubbaland cafwan arrintaas dib ayaan ka dhiganaynaa waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo xubnihiinan siyaasiyiinta ku sugan magaalada nairobi ee waddanka kenya maxay tahay ujeeddada aada u saldhigateen waddankaas waayo dowladda kenya wuxuu dagaal iyo xurguf kala dhexeeyaa dowladda federaalka ah ciidamadeedu waxay xoog ku joogaan magaalada kismaayo dekedii magaalada kismaayo ayay maamulanayaan marka maxay tahay ujeeddada aada ku doorateen magaalada nairobi ee waddanka kenya sow laydinma arko kuwo ay soo dirsatay kenya horta dowladda soomaaliyeed iyo dowladda kenya colaad dhextaa lama ogin mar dhow ayaan maqlaynay waraysi uu bixiyey uu leeyahay soomaaliya iyo kenya colaaduma dhex taallo laakiin waxaan ogahay anugu shaksi ahaan dad abuuraya inay colaadaas iyo kala fogaantaas inay dhalato sababta iyo waxa ay ka faa'iidayaana ma garan karo laakiin madaxweyne xasan sheekh maalin dhaweyd wuxuu ka hadlayay dawladda kenya wax dhibahoona dhex yaalla ma jiraan taas ayaa la qaadanayaa borobogaanka kale iyo waxa kale ma jiraan idaacadaha waan ka maqlayna dad mas-uuliyiin sheeganaya oo kenya cadow ka dhigaya oo inay dalka soomaaliya kusoo duushay ka dhigaya waan maqlayna kuwaas waa kuwa anigu aan leeyahay haysa saxaane madaxweyne warkiis waa caddaa maalin dhaweed waxaa kaloon jeclahay inaan ku weydiiyo siyaasiyiintiina hadda ku sugan magaalada nairobi maxay tahay danta isku kiin keentay tusaale ahaan brofesor gandi ayaa idinka mid ah waad la socotaa waa ninkii azaniya sameeyey waa ninkii yacni soo bilaabay gorgortanka badda soomaaliya axmed madoobe oo aada la socotaa waa ninka kenya kusoo hogaamiyey kismaayo ee in la qabsado dekedda magaalada kismaayo ummaddana la xasuuqa sababta u ahaa adigoo cali maxamed geedi ah waxaad tahay nin muctarif ah maxay tahay danta idin kulmisay adinkoo aanan weligiin xitaa shaa isla cabin oo aanan meel isugu iman sow laydinma arko rag ay kenyaatiga soo carbisteen horta siyaasadda qur-aan ma aha marka in laysku wada raaco boqol iyo afar iyo tobanka suuradood oo kale ma aha aragtiyada waa lagu kala duwanaan karaa laakiin waxaa la hubaa oon lagu kala duwanaan karin waa midnimada soomaaliyeed wax laisku khilaafi kara ma jiraan qabaa cidda isku khilaafta ama siyaasiyada isku khilaaftana inay dad waala yihiin aan u qaadan karaa laakiin war jidkaan aan marna iyo midkaan kale aan marna waa lagu kala aragti duwanaan karaa laakiin siyaasiyiin isku khilaafsan inta qodoboon soo taxay ma jirtaan idile waayahay haddaan hoos usoo daadigno caliyow shaksi ahaan waxaad soo noqotay ra-iisul wasaare waxaad wax ka soo hogaamisay ciidamadii etoobiyaanka ee kusoo duulay waddanka waxaad geysatay xasuuq aada u daran seed marka ku doonaysaa in mar kale aad kusoo laabato masraxa siyaasadda oo soomaali ku dhegaysato waa adigaan kusaxaya horta wax la xasuuqa ma jiraan xasuuq macnihiisa horta inaad garanaysaan ala rabaa ciidamada etoobiya iyo ciidamadii dowladda soomaaliyeed ee argagixisada ilaa sideed kadib weli dalka kusugan la dagaalamayay in argagixiso la xasuuqo anigu waan maqlaya niman soomaaliya oo ajaanib dalka lagu dilay maxamed rasuul oo kale iyo dad soomaaliyeed oo soomaalinimo sheeganaya oo ka tacdiyeyna dhahaya nin muslim oo weynaa dhintay waa maqlaya marka kuwaasaan baaxsanayn oo la shacbi soomaali oo la xasuuqay mana dhicin mana dhici doonto mana mana aaminsan anigu cali waxaad sheegtay inaadan shacab xasuuqin oo aada baacsateen dad muslimiin ah oo aada la dagaalamayseen marka laga yimaado dadkaas muslimiinta ah miyaanay xukuumaddaada iyo ciidamada etoobiyaanka xasuuqin in ka badan toban kun oo qof oo xitaa hay-adaha xuquuqda aadanaha si toosa u shaaciyeen adigu shakhsiyan sow ma tihid ninkii yidhi intaas oo kilomitir ha ka guureen shacabka haddii kale waan xasuuqaynaa kadibna u qeybiyey qaar la barakiciyey iyo qaar la xasuuqay ciidamada Ethiopia samawaanay ahayn kuwii ummadda BM-ka ku garaacay ee xitaa masaajidka al-hidaaya ku gowracay ee culimadii tabliiqa ahayd ee xitaa jihaadka aanan ku jirin waxaasoo xasuuqa iyo kuwo ka badan oo dhacay oo taariikhda ku jira miyaad caliyow naga dhaadhicinaysaa inay ahaayeen dhalanteed anigu cid la gowracay iyo sheekh la gowraca ma ma aqaano laakiin markii cadowgu ay shacbiga dhexdiisa inta kusoo dhuunteen ay madaafiyada kasoo ridayeen ee ay dowladda kusoo rid aniga ayaa idhi manad inkirayo shacbigu ha baneeyaana si aan cadowga uga sifayna guryahooda habeenkiina kusoo ridaana marka hadalka sidaan u dhigay yaan la bedelin ee sidaan u qoray iyo sidaan u idhi youtube-ka iyo waxaa laga helayaa saxaafadda adduunka ayaan la qaldin waxaan idhi ha ka guuraan ha ka baxaana guryaha ha baneena si aan cadowga uga sifayno arrintaasna ma aha wax la qarinayo waad ogtiin marka waxaad leedahay wixii dhacay xasuuq ma ahayne wax iska yar un bay ahaayeen xasuuq sidiisaba waxaa la yidhahdaa sidii kii ruwanda ka dhacay genocide-ka kaasoo kale xasuuq la yidhaha ee waa dhacdaa haddii soomaaliya cadow kusoo duulo ee cadowgi iyadoo lala dirirayo hal milyan dhinto toban milyanna la difaacayo xasuuq lama yidhahdo ee xabaddu dadkay disho oo goobta dagaalka ku dhintaa xasuuq lama yidhahde waxaa la yidhahdaa dad inta loo muraaday meel inta la isugu keeno la gowraco ama xabad lagu furee la laayo marka xasuuqa ereyga naftarkiisa la yidhaha in la bartaa loo baahan gowrac iyo wax aadan geysan ma lahan caliyow kumana laalaabanayno laakiin waxaan jeclahay inaan wax kaa weydiiyo qadiyadan hadda aada u joogtaan magaalada nairobi ee waddanka kenya hadda ka hor taariikhda dowladda etoobiya iyo dowladdii soomaaliya ka jirtay ee maxamed siyaad barre markay iskhilaafeen siyaasadda ay adeegsatay waxay ahayd rag adinkoo kale ah afka soomaaliga ku hadlaya siyaasiyiin sheeganaya oo iyagoo jabhad ah lagu soo furay waddanka oo etoobiya soo horkacay oo difaacayay hadda ma la dhihi karayaa dhabbihii ayaad marteen idinkana oo dowladda kenya ayaa idin isticmaalaysa si ay u qabsato jubbooyinka jabhada dalkan waa ka dhammaadeen axmed madoobena wuxuu ahay hogaamiye al-shabaab in laga saaro laga xoreeya dhulkaas ka soo shaqeeyey asagoo garab dagaalamayay ciidamada kenya marka inuu inta dalka cadowga ka xoreeyo jabhad lagu tilmaamo waa nasiib daro etoobiya waxay soo kacisana ma jiraan etoobiya waxay soomaaliya gacan ka siinaysa dina ka siinaysaa loona baahan yahay in cadowga al-shabaab iyo alqaacida dalka laga xoreeyo marka hadallada inaad sidaa u dhigin aan idinkula talilaha idinka naftarkiin waa tahay waxaan ku laabanaynaa hadalkaagii ahaa wax khilaafa oo ka dhex jira dowladda federaalka iyo kenya ma jiraan sida aan la soconno ciidamada kenya waxay isku keli yeeleen gacan ku haynta magaalada kismaayo waxay magaalada ka soo cayriyeen ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha iyo kan gaashaandhigga oo ay si xun u ihaanaysteen khilaaf iyo colaad iyo bahdil taas ka weyn miyaa jirta anigu meesha ay ka khaldantay bilowga baan aqaanaa marka inaan ka faalloodo ma rabo bilowgay bay khaldantay waana anay maamulka markii la qabanqaabinaya in la dhiso laba sano u socday shan sano u socday dowladii kumeelgaarka aada ugu dambeysay oo madaxweynaha ka hay sheekh shariif sheekh axmed ayaa bilowday heshiis labada dowladood ay galeen ay aheed oo weliba dowladii soomaaliyeed ay ka codsatay dowladda kenya inay u tababarto ciidamo lagu xoreeyo deegaanada deriska laha kenya ilaa kismaayo ciidamadii waa la tababaray maamulka in la dhisaa laga shaqaynayay bulshada saddexda gobol degta iyo dowladii shaqay wada shaqaynaya ma aha wax cusub documentiga raadsada akhrista taariikhda wixii lasoo maray arrintaas marka waxay ahayd shaqo socotay oo gabagaba taagan dowladan cusub markay timidna inay gacanta ka qabatay daadiisay eeday is-afgaranwaabaa dhacay siduu ku dhacayba marka kama bilaaban waxa aad sheegayso anigu waa ka xumahay xamar baana jooga waxaad waxaad sheegaysa markay dhacayeen laakiin maxaa keenay maxaa keenay inay sidaasu dhacdo naftarkeeda iyo dowladan aala weydiy maxaa keenaya marka haddii aad og tahay in nimankan la bahdilay oo la ihaanaystay in iyagoo sidaas ah aad ka hiiliso oo aada la soo safato dowladda kenya dowlad kenyana uma hiilin dowlad soomaaliyeedna kama hiilin hadalka sida aad udhigaysaan ka daaya labada dowlo iyagaa laga rabaa inay xiriirka labada dal hagaajiyaan anigu hadda xil ma hayo dadka xilka ayaa laga rabaa labada dal inay hagaajiyaan xiriirka kenyana cadow soomaaliya kuma aha caloosheena oo dhan baana taalla marka idaacadaha naftirkooda iyo miidiyada waxaa laga rabaa warbaahintu inayna dab ku shirin arrimaha soomaaliyeed ee ay qaboojiyaan labada dowla iyagaa laga rabaa xiriirka labada dal oo wanaagsan oo ogahay inay sii horumarayaan iyagaa laga rabaa dowlad soomaaliyeed oo laga saftana anigu ma arag mana maqal dowlad kenya lala sabtana ma arrin laakiin xaqiiqada inaan ka sheegno siyaasadda waajibna saaran waay caliyo waxaan jeclahay inaan xaqiiqada abbaarno ciidamada kenya cidna iskuma raacsana inay magaalada kismaayo xoog ku haystaan qaramada midoobay ayaa xitaa laba maalmood ka hor sheegtay in dekedda magaalada kismaayo dhaqaalaha ka soo xarooda ay ku tagrifalaan oo ay qaataan dadka ayay xasuuqaan oo ay gumaystaan haddadaan oo aan kula hadlayo banaanbax ayaa waxa uu ka socdaa waddankaasi maraykanka oo safaaradahooda iyo kuwa kale ay dadka ka hor dibadbaxayaan oo ay leeyihiin ha naga baxdo tan kale siyaasad ahaan madaxweynihii hore ee kenya moy wuxuu yidhi soomaaliya uma ogolin dowlad dambe oo ka dhalata muuses watanguula markay soo gelayeen wuxuu yidhi waxaan dowlad ma ahane waa carruurteenna faarax macalin wuxuu yidhi mar dambe kismaayo iyo kulbiyo ma looga talin doono magaalada muqdisho ma dad noocaas ah oo bahdilaya ummadda soomaaliyeed miyaad noo xayeysiinaysaa cali
bahdilka aad ka hadlaysa anigu kulama qabo dowladda maanta soomaaliya ka jirta waxay ku dhalatay kusoo kusoo unkantay magaalada nairobi dalka kenya labada kun iyo afartii t f g ama dowladii kumeelgaarka ahayd ee koobaade cabdullaahi yuusuf bay eeday waxay dhashay t f g dii labaad ama dowladii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed hogaaminayay iyaduna waxay dhashay dowladda maanta jirta marka soomaalidu waxay ku mahmaadaa dudumo in la dugsadeeyo in la dareensaday iskuma le marka kenya inay ka dhalato dowladda maanta taaganayaan ba anigu aaminsanahay adiguna waxaad ka hadlaysaa baadil iyo iyo xogaan iyo waxaan loo joogo soomaali waxaa dib ugu filan intuu shisheeye u geystay oo ay ka mid yihiin ciidamadii etoobiya adigu aad kusoo hogaamisay waddanka marka maxay tahay faa'iidada ay inoo leedahay dowlad dabadhelif ah sida aad qirsan tahay oo kenya ay dhashay micnuhu soo ma ahan inaan gumaysi ku jirno soomaaliya hadday heshiin karto ka maaranta ciidan shisheeye waa horay heshiin la heeday waxa saddex iyo labaatan dalka ka jirana ma jiraan marka dowladi mas-uuliyadda qaranka haysa ayaa baahidaas aragtay dalabtayna ciidamada etoobiyana waa kuwo weli nala jooga kuwa kenyana waa yimaadeen ugandana waa timiday hadday ka maaranto dowladda maanta talisa iyo shacbiga soomaaliya hadday ka maarmaan iyagaa ka jawaabi doona su-aashaad i weydiinayso ugu dambayntii siyaasiyiintiinan maxay tahay danta idinku jirta in mar walba dalka aad ku soo hogaamisaan shisheeye markay ugu yar tahay idin siiyanaya xilal aadan xor ku ahayn oo taangi la idinku qaadayo oo ummaddiinii la idinka qarinayo maxay tahay danta idinku jirta siyaasiga taankiga lagu qaadaa su-aashaas weydiinaysa aniga weligay laguma qaadin adiga ayaa ka mid ah oo ciidamada etoobiya ay galbin jireen aniga weligay aniga weligay shasheeye ma gudbin ciidan shasheeye weligay aniga ima ilaalin imana imana imana gelbin ciidamada waa ku jirta arrintaas ciidamada etoobiyana dowladda soomaaliya oo federaalka waxaa u gudaysay wasaaraha ka haya ayaa heshiis kula gashay inay gacan laga siisa amniga dalka iyo la dagaalanka argaxisada alqaacida